madaxa v o a nagaashimaha v o a da amanda ayaa la kulantay qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan halka cleveland ohio maxaad nooga sheegi karaysaa waa runta shalay galab amanda ayaan u kaxeeyey jaaliyadda soomaalida ee magaaladan cleveland degan markaan cleveland usoo socday waxaan moodayay malaha soomaaliya inaanay dhowra deganin lakin markaan xiriro badan sameeyey ilaa dhowr boqol oo soomaaliya degan cleveland shalay bay casuumeen oon lasoo kulmay kadibna agaasimaha v o a aan u sheegay oo aan gaadhsiinay anigi iyo tiamkii kale v o a la socday iyaduna waxay tihi waxaan ubaahanay soomaalida v o a soomaalida degan cleveland inaan la kulmo soomaalida halkan degan baa si fiican ay ula kulantay si fiican bay noo soo dhaweeyeen iyaguna waxay kala hadleen arrimaha iyo marxaladooda halkan waxay ku sugan yihiin iyo v o a siday u arkaan wararka v o a teliso waxbay ka dhegaysatay iyaguna fikraday ku dar kusoo dareen iyaduna dabcan way u sheegtay maaragtay inay aada v o a uga celinayso iyadoo magaca v o a ku hadlaysa in v o a ay dhegaystaan inay v o a jecel yihiin marka kulanku sidaas u dhacay jamal waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdicasiis waktigaagii aadna siisay waana kaaga mahad celinaynaa arrimahaas wuxuu kusoo kordhaa waanu dhegeystayaasheena idaacadeena kale ay ku dhegeysan doonaan halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington